degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka socda horumaro waxbarasho taas oo ay daayartu ku dhiiradeen inay aadaan gooba waxbarashada waxaana degmada ku yaalaan iskuulla badan oo isugu jira maadii diin intaba haddaba qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaala degmada dhobley oon waraysi la yeelanay ayaa sheegay in kororka goobaha waxbarashada ee degmada ay sabab u tahay in bulshada ay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrinkaasi magacaygu waa cabdulaahi xasan ka mid ah barayaasha degmada dhobley waxaan rajaynayaa waxbarashada markaan u barbar dhignay sanadadii aan soo dhaafnay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeyaa oo xagga kobaca waxbarashada kor bay u socotaa taasna waxaan dhihi karaa waxaa sabab u ah waxbarashada muhiimadeeda oo hadda bulshadii ay fahantay waxbarashadii oo wiil iyo gabarba la waxbarahayo iyo degmada maamulka iyo dhammaan bulshadii oo isku xiran ayaa waxbarashadii muhiimadeeda fahantay sidaa darteed waxbarashada degmada kor bay u kici haysaa waxaa kaloo sababay iskuullada iyo goobaha waxbarashada madarasooyinka oo ayagana aad loogu hirgeliyay degmada intaasoo dhan oo la isku geeyey ayaa waxay sababtay inay waxbarashadii dhobley ay kor u kacdo maxaa yeelay waayadii horeeto ee goobaha waxbarashada loo aaday waxaa dhexi jirtay xaafada qaarkood inay aad uga fogeed saa darteed ay dhibaato iyo culaysku keeni jirtay waalidiinta inay meesha aadka uga fog inay cunug yar u taxaabaan marka maadaama hadda degmo meel xaafadihii laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo cunugii iyo gurigii iyo waalidkii intaba ay iska warqabi karaan oo aada u dhow taas ayaa keentay marka waxbarashada inay kor aad iyo aad ay ugu kabacdo marka taasna fursad ayay abuurtay oo waalidiinta inay ku dhiiradaan cunugii inay goobta waxbarashada oo ku dhow ay geeyaan magacaygu saddexaan waa fays maxamed iidle waa run oo maxaa la dhihi jiray sannado hore hadda markii laga soo wareego shan sano ilaa toban sano ka hore magaaladan waxay ahayd magaaladii xagga populationkeedu iska yaraa tirada dadku waa iska yaray sidaa ay tahay haddana tirada ayadoo yarayd baa haddana waxaa dhacaysay dadka maysan ahayn dad maxaa la dhihi jiray u dhuundoleela xagga waxbarashada laakiin beryiha dambe way soo kordhaysay arrimahaasi way soo fiicnaanaysay iskuulaadkii baa soo badanayey dugsiyada qur-aankaa soo badanayey maxaa la jiray macadiyadii baa soo waxyaalo fara badan xagga waxbarashadaa soo kordhaysay taasna waxaa midka koowaad keenaya waxaa weeyaan in waalidiintii ee markan waxbarashada heegan ugu yihiin si kastaba ha ahaatee magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa marba marka ka dambaysa ku soo badanaya goobaha waxbarashada taasoo loo sababeeyey in bulshada ku nool magaalada dhobley ay haatan fahmeen ahmiyadda bulshada u leedahay waxbarashada